wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada maamulka koonfur galbeed soomaaliya siciid axmed cali ayaa dhagax dhigay xarunta wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed ay ku yeelanayso gobolka shabeellaha hoose munaasabadda dhagaxdhiga ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha degmada barawey iyo xubno ka socday wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha degmada barawey cumar cabdulaahi maxamed ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadda dhagaxdhiga xaruntan
xarunta ugu weyn oo gobolka shabeellaha hoosena baraawe ku taalla oo haddana xarun la-aan ah oo jiro ku jirta taasaa xoogaa qaadawaa noqotay saa daraaddeed wasiirka qaar allaha siiyee isagoo hadda dhow aad ogtihiin lasoo magacaabay oo cusub oo wuxuu go'aansaday in markiiba uu maaragtay xarun cusub oo dhagax dhigo wasaaraddana u dhiso xarunta ugu weyn ee shabeellada hoosna halkan laga hirgeliyo caasimadda koonfur galbeed baraawe wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada maamulka koonfur galbeed soomaaliya siciid axmed cali ayaa sheegay in dhismaha xaruntan uu qeyb ka yahay horumarinta adeegyada caafimaad ee wasaaradda wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed maanta waxaa farxad iyo sharaf iyo milga gaara u leh in maanta la dhagax dhigo xaruntii ama dhismihii wasaaradda caafimaadka ay ku yeelan lahayd magaalada caasimadda oo fadhigeedii rasmiga ahaana oo halkan uu noqon lahaa sida gadoomiyaha uu sheegay wasaaradda in muddo ah waxay ku shaqaynaysaa xarun gaar loo leeyahay oo kira ah marka waxaa la bixinaya maadaama ay yihiin adeeg bulshada loo bixinayo wasaaraddan arrimo bulsha maadaama ay ka shaqayso inay xarun dhammaystiran qalabaysan dhismaheeda aad u qurux badan yahay oo bulshada loogu adeego oo dowladdu ay leedahay oo communitigu ay leeyihiin in magaaladii caasimadda laga hirigeliyo maanta aan dhagax dhigno farxad iyo sharaf gaar ay noo tahay muddo ka hor waxaa la dhagax dhigay xarun aad u qurux badan oo magaalada baydhabo dhismaheed haddeertaan gabaabsi uu yahay dhowaan uu madaxweynaha xarigu ka jari doono haddeerna waxaan dhagax dhigaynaa xaruntii labaad oo wasaaradda ay ku yeelan doonto magaalada caasimadda marka guud ahaan maamulka degmada iyo iyo shacabka iyo iyo dadka reer baraaba aan ugu mahadnaqaynaa sida ay ugu heelan yihiin ama ayna diyaar ugu yihiin dowladnimadooda qayb ay ka noqdaan xarunta wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee maanta laga dhagax dhigay degmada baraawi ayaa kaalin wanaagsan ka qaadan doonto dardargelinta howlaha shaqo ee wasaaradda caafimaadka